bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah amaa bacd weli waxaan ku jirnaa taxaniinayni ahaa ayaan ka digtoonaanaa usbuucii lasoo dhaafay waxaan ka hadlay ninkii yidhi jannada waxaa gelaya dadaan muslim ahayn isaga laftiisa waxaa warkiisa ku jiray wararkiisa diinla-aantu ka muuqato in haddii doorasha dhacdo oo qof aan muslim ahayn uu ku soo baxo doorashada dadkii muslimka ahaa waa inay aqbalaan buu leeyahay maxaa mushkilahu ku jira marka dadka muslimiinta hadday ahaayeen boqolkiiba boqol oo hal xaba uu kusoo dhuuntay oo diinkiisii ka ridoobay oo gaalnimo muujistay haddii doorasha dhacdo oo nidaamkan maaragtay baatilka ee dimuqraadiyada lagu sheego oo shacabka iyo xukunka iskale laleeyahay oo aan alla maaragtay dan laga lahayn haddii nidaamka noocaas oo kale ah uu ninkaasi kusoo baxo oo doorasho uu ku yimaado wax mushkilaa mala buu leeyahay ninkaas taasina waa baatil marka si guud baan maaragta u sheegay laakiin tafsiil bay u baahan taha oo alla wuxuu yidhi waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun qaala inii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin duriyatii qaala laa yanaalu cahdi adaalimiin waqti xus baa la leeyahay rasuulka sala alla alay salama nabiyullaahi ibraahim alla uu imtixaanay kelimaad baa lagu imtixaanay waxyaabo la faray iyo waxyaabo laga reebay yaa lagu kalifay nabiyullahi ibraahim waana uu ka soo baxay waxaas waxaa lagu sheegay in maaragta ay tahay acmaashii xajka waxaa kaloo lagu sheegay inay tahay arrimihii fitrada alkhisaalu alkhams oo fitrada maaragtay ah markii saas uu sameeyey nabiyullahi ibraahim yaa alla wuxuu yidhi innii jaaciluka linnaasi imaama dadkii waxaan kaaga dhigayaa mid lagu daydo oo qudwo ah markaasuu nabiyullahi ibraahim wuxuu jeclaystay in caruurtiisana ay saas ay noqdaan caruurtayda qaarkoodna ilaahu saas ka dhig ilaa dadkii inaanay wada toosin uu ogyahay wax aan maaragtay xaq ahayn inuu alla weydiistana ma rabo markaasaa alla u sheegay qaalido caam ah qaala laa yanaalu ahdi adaalimiin aniga ballankan aan bixiyey ma gaaro mana helaan kuwa daalimiinta marka daalimiintu shaqo kuma lah culimmadu marka waxay leeyihiin ayadan waxaa laysku baraarujinayaa dadkii ahlu kitaabka ahaa iyo mushrikiinta ahaa ee waagaas jooga waqtiga rasuulka sal ly slam inaanay imaamnimo aanay shaqo ku lahayn aanay mudnayna maxaa yeeley waxay ku tilmaanaayeen dulmi iyo ku tilmaanaayeen laa yanaalu ahdi aalimiina soo allama dhihin dulmi bay ku tilmaamnaayeen marka iyagu waa sidii shirki oo kale kitaabkiioo la bedelay loo fasirsato sida maaragtay naftooda ay jeceshahay sida ninkaan hadda kitaabkii alle uu ciyaarayo aan hadda ka hadlayno iyo inay macaasidii maaragtay dhex dabaalanayaan marka haddii ay isfiiriyaan tilmaamahaas yani dadkii caadiliinta inaan haysan way ogyihiin marka inaanay helin imaamo way ogyihiin xukunkii marka oo lagu xiray xukunkii oo lagu xiray tilmaantaas dulmiga waxay ishaare u tahay cilada maaragtay keentay in ahdiga lagu gaari waayo waxaa laga fahmaya marka cilada in haddii dulmigu meesha uu ka baxo ahdigii marka ay helayaan oo qofkii marka caadiloo wanaagsanaada uu macnaha imaamada wax ka helaayo culimadu marka waxay leeyihiin aayadda waxaa kaloo ku jirta in qofka maaragtay dembiga weyn ku jira oo kabaa'irta ku jira inaanu mudnayn in madaxtinimadii loo dhiibo yacni khilaafadii weyneed wixii ka hooseeyey qaalinimo muftinimo in cilmi laga wariyo salaad inuu dadka dujiyo iyo wix la mid ah marka sideeda culimadu waxay yidhahan marka qofka faasiqa ah markuu faasiq u yahay in xataa madaxtinimo loo gunto ma bannaanay leeyihin laakiin isagoo xaalkiisu uu fiican yahay hadii loo gunto kadibna fisqiga uu ku soo dariyo haddaan fisqigaas marka gaalnimo aanu ahayn waa maaragtay la ateecaya wix macsida ahaa unbaa laska ilaalinaanu lagu ateecayn moogiye maarata tacaayus ma wada dhacayso oo imaam nooma ah lama lah sida ahlu sunnadu ay qabaan iyo waa la wacdina macsidana waa laska ilaali lagu ateeci maayo marka shuruud imaamada culimmada ay sheegaan oysan isku khilaafsanayn waxaa ka mid a inuu yahay muslim oo alla wuxuu yidhi walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmuminiina sabiila alla gaalada uma yeelo jid ay muslimka ku dhibaan oo shar iyo dhib ay maarata ku gaarsiin karaan haddii iimaankooduba uu sax yahay oo imaan dhaba laga helay alla wuxuu u ballanqaaday inaanay maaragtay gaalo ku tasalludi karin culimmadu marka waxay leeyihiin madaxtinimadanna oo muslimkii o dhan madax loo noqdo ah oo waxaan khilaafada lagu magacaabi jiray haddana madaxweyne iyo waxaas la yidhahday magacyada noocaas oo kalaa leh iyo boqor iyo waa jidkii ugu weynaa oo loo yeelay noqonaysa haddii muslimiinta madax looga dhigo waxaana garanaynaa in ahlu kitaabkii iyagoo saakiriin ah oo dilaysan jizyada ha dhiibaan in la yiri haddii madax laga dhigo marka xaalkoodu suu noqonaa soo aayadda lagama soo horjeedo xataa yuctul jizyata can yadin wahum saakiruun waa laga soo horjeedaa kuwaan ahlu kitaabka ahayna dawaana wiil la jihaadaynaba ilaa ay ka islaamaan see marka madax u noqon karaan hadduu mulxid yahay qofki ama mushrik uu yahay ama buudi uu yahay ama hinduus uu yahay see muslin uu madax ugu noqonaya alla wuxuu yidhi marka watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alitmi walcudwaani samafalka iyo taqwada isugu kaalmeeya dembiga iyo xadgudubkana ha isugu kaalmaynina qofkii marka muslimiinta hor keena oo madax uga dhiga qofaan alle ka cabsanaynin qofkaasi dembi iyo xadgudub buu maaragtay dadka ugu kaalmeeyey ee samafal iyo taqwo kuma aanu kaalmaynin rasuulkuna wuxuu yidhi sal sl man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun qofkii camal sameeya amarkeennu aanu ku taagnayn waa marduud waa wax kama jiraan in muslimiintii loo qadimo qof gaal ah oo la yidhaa ha maamulo say diinkooda u oogayaan ila diinkii waaba kasoo horjeedaay sideedana imaamada iyo madaxtinimadu waa maxay waa in diintii la ilaaliyo waxa ugu weyn oo culimmadu ay sheegaan oysa isku khilaafsanayn waa in diintii la ilaaliyo kadibna adduunyadu lagu maamulo diintii abu dar baa rasuulku wuxuu ku yidhi sal slam innaka daciifun laa ta'amaranna cala ithnayni walaa tawallayanna maala yatiimin laba madaxa u noqonin baa layidhi aduu daciif baa tahay tilmaantaas daciifnimadii isagoo muslima oo saalix ah oo akhyaartii maaragtay muslimiinta ka mid ah yaa waxaa layidhi madaxa noqonin qofki qofkii gaal marka soo hormariya balka waran qofkaasi muslimkii muu nasiixeeye maya waa kasoo horjeeda nasiixada marka muslimiintu waxay u qadimayaan madaxtinimada qof maaragtay munaasib u ah oo ayaga ka mid a allana wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicuu rasuula wa uli lamri minkum alla ateeca rasuulkiina ateeca iyo kuwa odayaasha ah iyo madaxda ah ee adinka in ka mid ah culammadii way ku jirtaa oo diintaasi cilmigaas alla baray yaa lagu ateecayaa madaxdii maaragtay dadku iska soo saaraayeenna waa sidoo kale waa inay annaga naga mid yihiin kuwaasaa la ateeca axaadiista marka mutawaatirka ah ee imaamka iyo ninka madaxda ha la ateeca dhahaysa waxay ka hadlaysaa nin imaam oo maaragta muslim ah gaal hawshaas kuma jiro shaqana kuma lah marka ninka madaxda waxaaba loo keenaba inuu maslaxadda ummadda ilaaliyo maslaxadda ummaddana waa diinkeeda ugu horeeya oo inuu muslimiinta maaragtay uu mideeyo oo uu isu keeno ee looga baahan yahay mana ku kulmi karta nin gaal ah marka atiicu llah wa atiicu rasuula wali amri minkum maadaama la yidhi oo alla u waajibiyey muslimiintu ku waajibiyey inay ateecaan dadkii ulil amriga ahaa madaxda ahaa waa culimmadii iyo maarata madaxdii kale ah waxay tusinaysaa in marka ninkii madaxda ahaa in madaxtinimada loo dhiibo oo uu muslim ahaado inay maaragtay ay waajibtaa sababtoo alle ma ma nafaraayo inaan ateecno waxaan jirin sidoo kale alle nafari maayo wax maaragtay jiritaankiisu uu iska yahay sunno oo markii la rabana maaragtay la leeyahay looma baahno markii la rabana la keenaayo marka taacada qofka maarata muslimkaa ee madaxda halaateclaya lafteeda waxay keenaysaaba in qofka muslimka ahaa maarata dadka ay soo hormariyaan madax ka dhigtaan marka aayadihii xuduudda ka hadlayay iyo qisaastii iyo axkaamtii dadka madaxda moogi wax kale aanay samayn karin waxay keensanaysaa in imaam muslimiinta kamida loo helo maaha gaal shaqadiis maha taas marka rasuulku sal sl marki uu joogana muslimiinta isagaa maarata hogaaminaya siduu rasuul u ahaa rasuulnimada ka weyn wax walba eh yaa maarata adduunyadan ugu dhex jirta iyo maamulkeedii ibnu xasmi wuxuu leeyahay ahlu sunnaha iyo murjada dhammaantood yani ahlu sunnaha dhammaantood murjada dhammaantood shiicada dhammaantood khawaarijta dhammaantood waxay isku wada waafaqsan yihiin maaragtay in madaxtinimadii ay waajibta ummaddan ay waajib ku tahay inay u hogaansamaan imaam caadil ah oo axkaamta alle dhexdooda ku fuliya oo axkaamta shareecada ku maamula shareecadu rasuulka sal ll slam uu la yimid waxaa diiday un kuwa khawaarijta kamid oo najdaad la yidhaahdo oo leh xaqu dadku maaragtay ayagu mid walba xaqii lagu lahaa heeska keeno waa niman marka shudaad ah oo warkooda aanu qiiman ahayn wixina dadkooda iyagu wanaag ku dhaqmanayo cadaaladda intaasaa ku filan bay leeyihin laakiin warkooda wax kasoo qaad ma leh camalka muslimiintana waa kasoo horjeedaa marka ijmaacaas ahlucilmi fara badan baa sheegay sida ibnu xasmi oo kale kitaabkiisa maraatib ijmac la yidhaahdo maawardi kitaabkiisa axkaamu sultaaniya la yidhaahdo abuu yacla kitaabkiisa axkaamu sultaaniya la yidhaahdo baqawi kitaabkiisa sharxu sunna la yidhaahdo qurtubi nawowi ee sharx muslim ku sheegay ibn xajar baa fatxulbaari ku sheegay marka maaha arrintaasi maarata arrin la fududaysta maaha oo ciyaar ciyaar gasha ma ah muslimka waxaa madax u noqon kara uun qof muslim ah qofaan muslim hayna lama ogolo in madax u noqdo magacii la rabo markaa loo yeelo waxaan uu ku imaanayo iyadoo awalba baatil ahayd dimuqraadiyadaas iyo doorashooyinkaas oo intixaabaadkaas ayaga raacsan laakiin haddana waxaa ka sii daran in la yidhaahdo qofka diinkiisaba la fiirin maayo yani wax shuruuda ma jiraan waa diin la-aantaas waana nasiib daro waxay muslimku aqbali karaanna ma ah marka waa in laga digtoonaadaa hadallada noocaasoo kale ah oo aan diinka shaqo ku lahayn oo muslimka diinkiisii lagu baabi'inayo wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online